dalka maraykanka waxaa mar kale halaag ka geystay cudurka korona oo saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi ku dilay in ku dhow afar kun oo ruux oo ka mid ah muwaadiniinta maraykanka maraykanka ayaa horkacaya dalalka dunida ee uu la degay cudurka korona waxaana uu hogaaminayaa dalalka dhimashada badan uu ka geystay cudurka korona kaas oo kasoo bilowday gudaha dalka shiinaha maalintii talaadada oo shalay ahayd maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey dhimashada in ka badan saddex kun sagaal boqol oo qof oo u dhintay fayruska korona waana diiwaan cusub oo maalinla ah oo sii kordhisay cabsida haysata muwaadiniinta maraykanka xog ay baahisay jaamacadda john hopkins oo ah jaamacad loo tixgeliyo tixraaca raadinta dadka u dhintay cudurka korona iyo kuwa uu ku soo ritay dunida ayaa sheegtay in shalayto oo keliya maraykanka ay ka diiwaangelisay dhimashada in ka badan saddex kun sagaal boqol soddon qof jaamacaddu waxay intaa ku dartay in shalay oo keliya dadka maraykanka cudurka uu ku dhacay ay gaarayaan laba boqol iyo konton kun oo ruux waxaa xusid mudan in dadka la diiwaangeliyey ay yihiin dad laga soo qoray isbitaalada waxaana war laga haynin xogta iyo macluumaadka ku saabsan dadka fayruska covid sagaal iyo toban ugu dhintay guryahooda rikoorka maalinlaha ee shalay la diiwaangeliyey waxa uu ka sarmaray mid lix maalmood ka hor la diiwaangeliyey oo gaaraysay saddex kun sagaal boqol labaatan ruux oo u dhintay corona xaaladda ayaa si gaar ah looga walaacsan yahay koonfurta iyo galbeedka dalka oo si aad ah ugu fidayo korona wararka maraykanka imaanaya waxay intaa ku darayaan in sariiraha isbitaalada ay qaadi waayeen bukaanada la ildaran covid sagaal iyo toban maadaama tirada bukaanada cudurka u haleelay ee aad kaga bateen inta sariirood ee laga heli karay isbitaalada maraykanka horaanta sanadkan ayaa aad looga digayaa in dhimashada maraykanka ay aad u kororto marka loo eego tan iyo markii cudurkaasi uu gaaray waddanka maraykanka waxay u badan tahay inaan arki doonno xaaladii ugu xumayd bishan janaayo tan iyo markii uu bilowday cudurkan waana ay adag tahay in la qiyaaso tirada dhimashada iyo dadka uu ku dhacayo cudurka ayay tiri agaasimaha caafimaadka dadweynaha mid ka mid a gobolada dalka maraykanka isbitaaladu waxa ay gaareen heer halis ah waana ay adag tahay inay gaaraan go'aano adag oo ku saabsan daryeelka bukaanka ayuu yidhi mid ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka maraykanka korarka hadda ku yimid tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban ee ku nool maraykanka ayaa ka dhalatay isku imaatinka muwaadiniinta xiliyada ciidaha oo ay aad u kulmaan qoysaska kirishtaanka maraykanka dhammaadka bishii nofembar iyo horaanta bishan janawari ayaa masiixiyiintu waxay u dabaaldegaan ciidooda krismaska waxaana taasi ay keentay in maraykanku ay kordhaan dadka uu soo ritay covid sagaal iyo toban xilli waddankaasi uu gaaray nuuca cusub ee uu isku bedelay coronavirus kana soo bilowday waddanka ingiriiska kaas oo ka fiditaan badan nuucii hore ee ka soo bilowday shiinaha sida khubarada caafimaadka ay ku warameen